wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug doctor maxamuud axmed ayaa maanta tababar u furay qaar ka mid ah howlwadannada caafimaadka deegaanada gobolka mudug tababarkan ayaa lagu baran doonaa ilaalinta caafimaadka carruurta iyo xanuunada ku dhaca kaasi oo iska kaashanayaan taabagelintiisa wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya dowlad goboleedka galmudug iyo hay-adda yunisef furitaanka tababarkan ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay madaxa caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka galmudug doctor muscab xasan muuse waxaana uu faahfaahin ka bixiyey ahmiyadda uu tababarkan leeyahay iyo baahiyaha loo qabo waxii faahfaahin ahaa ee ku saabsanaa traininkan waxaa horey noo siiyey madaxa brograamkan doctor magan runtii waxaan rabaa inaan ku daro wixii aan ka baranay wixii aan filaynay expectationkeena ahaa iyo wixii markii la qabtay traininkan facekiisa koowaad aan soo baranay dhabtii wax waxay ahayd dadkii qaatayna ay aada uga mahad celiyeen annaga oo goobjoog ka ahayn oo la joognayna aan la tacajabnay juhdiga iyo dadaalka ay geliyeen macallimiintan si ay knowledge u transfer garayaan waxaan rabaa inaan idinkula dardaarmo inaad noqotaan dad u diyaarsan inay wax ka faa'iidaystaan macallimiintan wax kala haraan wakhtiga ay noo joogi doonaan aaday u kooban tahay fursaddan oo kale in la helo oo ay soo laalaabatana ayadana aaday u yar tahay oo guidelinekan dalkao dhanaa la rabaa in la gaarsiiyo so macallimiintiisana waa kooban yihiin waxaa si rasmi u daafura tababarka wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug doctor maxamuud axmed isagoona sheegay in wasaaradda caafimaadka galmudug ay markasta u taagan tahay dardargelinta arrimaha fayadhowrka caafimaadka bulshada sidoo kalena ay kor u qaadayaan aqoonta howlwadannada caafimaadka ka shaqeeya ee deegaanada galmudug wasaaraddu runtii markuu tababarku dhammaado kormeer ayay soo samaynaysaa way fiirinaysaa si aad u dabadleen aqoontii meesha aa ka qaadatee runtii maahan in la fiiriyo wax yar oo la helayo laakiin waa in aqoon ahaan loo dabaqaa waxaa kaloo macallimiinta dowladda federaal ka socda oo traininka fuudanaya inoo sheeg boqolkiiba soddon in aqoonta traininka laga helay laakiin boqolkiiba toddobaatan cilmigu adinka inu ka jiro oo laga shaqaysiinayo maskaxdiina waa refreshment training waayo wasaarad ahaan waa naga go-antay inaan tababarda noocaale oo kale aan soo celino waxaa muhiima in adinkuna ka faa'idaystaan tababarkan oo socon doona muddo toddoba cisha ayaa waxaa ka qaybgelaya howlwadana caafimaad oo ka shaqeeya deegaano badan oo ku yaala galmudug waxaana lagu baran doonaa muddada uu socdo tababarkan ilaalinta caafimaadka carruurta iyo sidoo kale xanuunada ku dhaca